yowxana cutubka lixaad waxaas dabadeed ciise wuxuu u kacay dhinaca kale oo badda galili oo ahayd baddii tibriyas dad badanna way raaceen waayo waxay arkeen calaamooyinkii uu ku sameeyey kuwii buuray kolkaasaa ciise buurta u baxay halkaasna ayuu xertiisii la fadhiistay markaasna waxaa dhoweyd diiddii marmaradda ay ahayd diiddii yuhuudda haddaba ciise intuu indhihiisii kor u qaaday ayuu wuxuu arkay dad badan oo soo socda wuxuuna filibos ku yidhi xaggee baynu kibid ka soo iibinaa inay kuwaannu cunaan wuxuu waxaas ugu yidhi inuu jirabo isaga waayo isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa filibos wuxuu ugu jawaabay laba boqol oo diinaar oo kibis ahi kuma filla in nin walba wax yar qaato markaasaa xertiisii midkood oo andros la odhan jiray oo simon butros walaalkiis ahaa wuxuu ku yidhi halkan waxaa jooga wiil qaba shan kibsood oo shaciir ah iyo laba kalluun laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan markaasaa ciise yidhi dadka fadhiisiya meeshaasina waxay lahayd doog badan haddaba nimankii waa fadhiisteen tiradooduna qiyaastii waxay ahayd shan kun haddaba ciise kibistuu qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu u qaybiyey kuwii fadhiyey sidaasoo kalena kalluunkii intay doonayeen markay wada dhargeen wuxuu xertiisii ku yidhi uruuriya jajabkii hadhay waxba yaanay ka halaabin sidaa aawadeed ayay ururiyeen oo laba iyo toban dembiilood ayay ka buuxiyeen jajabkii ka hadhay kuwii shantii kibsood oo shaciirka ahayd cunay haddaba dadkii markay arkeen calaamaddii uu sameeyey waxay yidhaahdeen runtii kanu waa nebigii dunida iman lahaa
ciise wuxuu gartay inay imanayaan inay qabtaan oo boqor ka dhigaan sidaas daraaddeed ayuu mar kale keligiis buurta u baxay markii maqribkii la gaahay ayaa xertiisii badda u baxday waxayna fuuleen dooni oo badday ka tallaabayeen ilaa kafara'um oo markiiba gudcur bay ahayd ciisena weli uma uu iman badduna bay isku kacday dabiil weyn oo dhacday aawadeed haddaba markay seeb ku wadeen qiyaas shan iyo labaatan ama soddon istaadiyon waxay arkeen ciise oo badda ku dul socda oo doonida u soo dhowaanaya wayna baqeen laakiin wuxuu ku yidhi waa anniga ee habaqina sidaa aawadeed waxay doonayeen inay doonida ku qaadaan oo markiiba doonidu waxay joogtay dhulkay u socdeen maalintii labaad dadkii badnaa oo badda dhankeeda kala taagnaa waxay arkeen inaan dooni kale joogin mid maahee oo aan ciisena taas la fuulin xertiisii wayna u soo dhowaadeen meeshii kibistii lagu cunay markuu rabbigu mahadnaqay dabadeed markii dadkii badnaa arkeen inaan ciise halkaas joogin iyo xertiisiiba waxay fuuleen dooniyihii wayna yimaadeen kafarna'um iyagoo ciise doondoonaya oo markay isaga ka heleen badda dhinaceeda kale waxay ku yidhaahdeen macallimow goormaad halkan timid ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay iima doondoontaan calaamooyinkii aad aragteen aawadood ee waa kibistii aad cunteen oo aad ka dheragteen aawadeed ha u shaqaynina cuntada halaabaysa laakiin u shaqeeya cuntada sii jiraysa ilaa nolosha weligeed ah ee wiilka aadoonuhu idinsiin doono waayo isaga aabbaha ilaaha ah ayaa caddeeyey sidaas aawadeed waxay ku yidhaahdeen maxaannu yeelnaa si aannu shuqullada ilaah u samayno
ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray sidaa darteed waxay ku yidhaahdeen haddaba calaamadee baad samaynaysaa inaannu aragno oo ku rumaysanno maxaad samaynaysaa awoowayaasheen waxay cillada ku cuneen maanada sidii loo qoray wuxuu samada ka siiyey kibis ay cunaan haddaba ciise wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay muuse samada idinkama siin kibistii laakiin aabbahay baa samada idinka siiya kibista runta ah waayo kibista ilaah waa kan samada ka soo degay oo dunida nolosha siiya haddaba waxay ku yidhaahdeen
sayidow kibistan mar walbana sii markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay kibista nolosha kii i yimaadaa ma gaajoon doono kii i rumaystaana ma haraadi doono weligiis laakiin waxaan idiin sheegay inaad i aragteen mase rumaysataan dhammaan wuxuu aabbuhu isiiye way ii imaan doonaan oo kii ii yimaadana ma eri doono waayo waxaan samada uga soo degay ma aha inaan doonisteeda yeelo laakiinse inaan yeelo doonista kii i soo diray tanu waa doonistii kii ii soo diray in kuwii uu dhammaan i siiyey aanan midna ka lumin laakiin inaan maalinta u dambaysa soo sara kiciyo waayo tanu waa doonistii aabbahay in mid kasta oo wiilka arka oo rumaysta uu nolosha weligeed aan lahaado aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa sidaas aawadeed yuhuuddu way gunuunaceen maxaa yeele wuxuu yidhi anigu waxaan ahay kibista samada ka soo degtay waxayna yidhaahdeen kanu miyaanu ahayn ciise ina yuusuf kaanu aabbihiis iyo hooyadiis naqaan hadda sideed buu u leeyahay samada baan ka soo degay markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ha ka gunuunicina dhexdiinna ninna iima iman kara hadduusan aabbihii i soo diri soo jiidin aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waxaa ku qoran kitaabadii nebiyada kulligood ilaah baa wax bari doona mid kastoo aabbaha wax ka maqlay oo ka bartay oo i yimaadaa ma aha in nin arkay aabbaha kii ilaah ka yimid mooyaane isaga waa arkay aabbaha runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah anigu waxaan ahay kibista nolosha awowayaashiin waxay cidlada ku cuneen maanada oo ay dhinteen tanu waa kibistii samada ka soo degtay in qof kasta cuna uusan dhiman anigu waxaan ahay kibista nool ee samada ka soo degtay haddii qof uun kibistan cuno weligiis wuu noolaan doonaa oo kibistan siin doonaa waa jidhkayga nolosha dunida aawadeed sidaa aawadeed yuhuuddu way isla marmeen iyagoo leh kanu sidee buu jidhkiisa inoo siin karaa inaannu cunno ciise haddaba wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnaan jidhka wiilka aadanaha cunin oo dhiiggiisa cabbin nolosha kuma lihdin gudihiinna oo kii jidhkayga cuno oo dhiiggayga cabba wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waayo runtii jidhkaygu waa cunto dhiiggayguna runtii waa wax la cabbo kii jidhkayga cuno oo dhiiggayga cabbo wuu iga jiraa anna waan ku jiraa isaga sida aabbaha nool ii soo diray aniguna aabbahan u noolahay daraaddiis sidaasaa kii i cunay isaguna u noolaan doonaa daraaddayd tanu waa kibista samada ka soo degtay ma aha sida tii awowayaashiin cuneen oo ay dhinteen kii kibistaan cunaa weligiis wuu noolaan doonaa waxyaalahaas ayuu sinagooga kaga dhex hadlay intuu kafarnaam wax ku barayey sidaa aawadeed xerkiisii badidood markay maqleen waxay yidhaahdeen hadalkaasu waa adag yahay yaa maqli kara laakiin ciise qudhiisu wuu ogaa in xerkiisu taas ka gunuunacday wuxuuna ku yidhi taas ma ka xun tihiin haddaba maxay noqon haddaad aragtaan wiilka aadanaha oo kor ugu baxaya meeshuu markii hore joogi jiray waa ruux kan wax nooleeyaa jidhkuse waxba ma taro ereyadii aan idinkula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba laakiin waxaa dhexdiinna jira qaar idinka mid ah oo aan rumaysan waayo tan iyo bilowgii ciise waa garanayey kuway ahaayeen kuwa aan rumaysan iyo kuw ahaa kii gacan gelin lahaa markaasuu yidhi taas aawadeed waxaan idinku idhi qobna iima iman karo haddaannu aabbahu awoodtiin taas dabadeed xertiisii intii badnayd dib bay uga noqdeen oo mar dambe lama ay socon haddaba ciise wuxuu laba iyo tobankii ku yidhi idinkuna ma doonaysaan inaad tagtaan markaasaa simon butros wuxuu ugu jawaabay
sayidow yaannu u tagnaa adigaa haya erayadii nolosha weligeed ah annaguna waan rumaysannay waannu ognahay inaad tahay kan quduuska ah ee ilaah ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanan idin dooran idinkoo laba iyo toban ah mid idinka mid ahna waa cifriid wuxuu ka hadlay yudasina simoon iskariyot waayo isagu ahaa kan gacan gelin lahaa isagoo labiyo tobankii ka mid ahaa